galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab khamiisa sagaaliyo labaatanka bisha oktoobar sanadka laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda duulista hawada ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay walxo maalmihii lasoo dhaafay aada loo hadalhayay oo lagu arkay hawada soomaaliya shirkadan la yidhaah google waxay rabtay inay survey ku samayso ama baaris ku samayso sida meelaha remote area oo baadiyaha ah sidii afrika internet loo gaarsiin lahaa marka waxay adeegsanaysaa wax loo yaqaano baaluun oo sida diyuuradii oo kale ah waxaa kalood dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o e-da oo toddobaadkan aan ku eegayno nin soomaali ah iyo gabar uu dhalay oo dalkan maraykanka beer iyo xoolo ku haystaa waxaan aada ugu faraxsanahay beere annaga aan leenahay haddana wadan aan wadankeena ahayn aan ku leenahay sababtoo ay tahay beeraha waa wax raasimaal ah aan weligiis guureynin ilaa ad dhimata maahane waana shaqo xalaal ah marka beerahan alxamdulilah aabbahe wadankii iga soo horreeyey asagaa hagaajiyey asagaa waxaan oo qaatay oo iibsaday oo soo gatay ka haddana anigii waan bartay xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada warkii dunida oo inoo haya nuur xasan nuur
booliska faransiiska ayaa sheegay in nin ku hubaysnaa toorey uu saddex qof ku dhex dilay kiniisad ku taalla magaalada niis ee dhacda koonfur bari ee badda mediteraneanka faransiiska duqa magaalada niis christian strosi oo weerarka ku tilmaamay mid argagixiso ah ayaa sheegay in haweenay ka mid ahayd saddexda qof ee la dilay la helay iyada oo gowracan waxaa kale oo intaas uu raaciyey in weerarku uu ka dhacay meel u dhow kiniisadda notredam ee magaalada ninka weerarka geystay oo aanan weli la ogaan heybtiisa ayaa la dhigay isbitaal kadib markii ay dhaawaceen ciidamo boolis ah oo gacanta ku dhigay weerarkan ayaa imanaya wax ka yar laba toddobaad kadib markii nin ku hubaysnaa toorey uu isna magaalada baris ku gowracay macallin taariikhda ka dhigi jiray dugsi dhexe oo halkaasi ku yaala waa weerarkii saddexaad oo dad lagu dilo gudaha faransiiska muddo laba bilood ah madaxweyne trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore jo biden oo si aada ugu tartamaya doorashada madaxtinimada maraykanka ayaa khamiista maanta ah ololahooda geyn doona gobolka florida oo lagu sheegay inuu sanadkan muhiim u yahay madaxweyne trump si uu mar labaad ugu guuleysto doorashada madaxtinimada in ka badan saddex iyo toddobaatan milyan oo maraykan ah ayaa codadkooda ka dhiibtay doorashada ilaa iyo hadda iyaga oo intooda badani ku gudbiyey boosto si ay uga gaashaantaan cudursidaha coronavirus maalinta weyn ee doorashada ee saddexda nofembar oo ku beegeen talaadada soo socota trump iyo biden ayaa labaduba ku boorin doona dadka reer florida inay soo baxaan oo ay codeeyaan talaadada dhaqan ahaan jamhuuriyiinta ayaa doorashada u soo baxa maalinta doorashada halka dimuqraadiyiintana ay u badan yihiin in ay codadkooda dhiibtaan ka hor maalinta weyn biden ayaa arbacadii shalay codkiisa ka dhiibtay gobolka uu kasoo jeeda ee delaware halka madaxweyne donald trump uu taageerayaashiisa kula hadlay gobolka arizona musharaxa xisbiga ugu weyn mucaaridka tanzaniya ayaa khamiista maanta ah ugu baaqay dowladaha caalamka inaysan aqoonsan natiijada doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday arbacadii tundu lisu oo doorashada kula tartamaya madaxweynaha hadda talad haya john maguvili ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegay in khaladaadka dhacaya inta lagu jiro hanaanka natiijada oo soo bixi doonta muddo toddobaad gudaheed ah ay ka dhigan tahay in aanan la aamini karin natiijada magavuli ayaa raba in uu tanzaniya sii xukumo shanta sano ee soo socota haddii uu ku guulaysto doorashadii dhacday arbacadii oo ay hareeyeen cabashooyin la xiriiray wax isdabamarin iyo adeegyada internetka dalka oo la carqaladeeyey guddiga doorashada ayaanan weli ka jawaabin eedda ka soo yeertay mucaaradka balse waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in doorashada lagu shubtay ugu dambeyntiina saraakiisha dalka vietnam ayaa sheegay in ugu yaraan shan iyo soddon qof ay dhinteen kadib markii ay dalkaasi khamiista maanta ahay ku dhifatay duufaantii ugu weyneed muddo labaatan sano ah duufaanta ayaa gobolada dhexe ee vietnam ku khasabtay inay korontada ka baxdo dad gaaraya ku dhowaad laba milyan oo qof waxay kaloo soo rogtay daadad dhooba ah halka ay quuseen dooniyo ay dad la socdeen milatariga ayaa baadi goobaya dad la la-yahay oo ku nool saddex tuulo oo ku yaala gobolka dhexe ee vietnam halkaasoo dhoobo buuraha ka soo daadatay ay ku dishay ugu yaraan sagaal iyo toban qof ra-iisul wasaare ku-xigeenka vietnam trin din dung ayaa u safray halka ugu daran ee ay duufaanta saamaysay dhegaystayaal warkii dunida waa naga inta aan dib idinkugu celiyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo cabdixakiim maxamuud shirwa
aad buu u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo warka caalamka inoo akhrinayay halkaad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaanaysa magaalada washington aan ku horeyna toddobaadyadii u dambeeyey waxaa hawada soomaaliya lagu arkayey buufinno waaweyn oo joog sare ku duulaya taasoo hadalhayn badan ka dhex dhalisay bulshada oo aan walxo noocaasi ah horey u arag hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya ayaa ka warbixisay walxahaasi oo kuwii u dambeeyey shalay lagu arkay iyagoo maraya meel u dhow magaalada muqdisho maxamed colaad xasan ayaa arrintaasi ka waraystay maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka soomaaliya axmed macalin xasan
aad baa umahadsan tahay hawada soomaaliya horta intii lagu jiray coronaviruska diyuuradaha maraa aad bay u yaraadeen hadda laakiin diyuuradii oo dhan ninety percent dib ayay usoo laabteen baryahan dambe waxaa kusoo kordhay shirkadan la yidhaaha google oo maaragtay waxay rabtay inay survey ku samayso ama baaris ku samayso sida meelaha remote area oo baagiyaha ah sidii africa internet loo gaarsiin lahaa marka waxay adeegsanaysaa waxa loo yaqaano baaluun oo sida diyuuradii oo kale ah laakiin aanay cidi wadin oo hawada sare xadka diyuurada u ku duulaan meel ka sarraysa mara marka baaluunadaas ayaa hawada soomaaliya lagu arkay bishan ayay ugu badnaayeen marka shalaytoo kale hadda waxaa soo martay saddex baaluun oo naga soo gashay hawada soomaaliya dhinaca jasiiradda seychalis ee badweynta hindiya marka hawada soomaaliya ay mareen meel ku dhow muqdisho waxayna nooga baxeen dhinaca dalka kenya hawada kenya airspaceay naga galeen marka dadka soomaaliyeed uma baran muuqaal noocaas oo kalea waa dhibic oo kale oo aad buu u fog yahay marka because of qoraxda oo weli bannaanka joogta ayay dadku waxay arkayeen dhibic birqaysa oo samada sare maraysa marka dadka soomaaliyeed xoogaa yar sawirro badan ayaa naloo soo diray oo la yiri maaragtay waxaana hawadii soomaaliya kusoo kordhaya maxay yihiin marka dadka soomaaliyeed ayaan rabna inaan la wadaagno in aanay ahayn wax laga baqo inaanay ahayn in ay yihiin wax oo kambaniyaal oo business oo google ay isticmaalayso kuna sahminayso sidii internet loo siin karo meelaha aanay shirkadaha caadiga aanay gaari karin soomaaliya maxay ka ogeed buufinadan ma intaanay soo gelin hawada intaanay soo gelin hawada shirkad soomaaliya waxay leedahay la yidhaaha hay-adda isgaarsiinta qaranka la yidhaah oo maareeye leh marka isaga waan ka wada fariisanay muddo lix bilooda ayoo communicationkeedu socday oo laga wada hadlayay arrintan oo shirkadanna ay dhehaysa waxaan soo mari doonaa hawada soomaaliya oo dhinaca seychalis aan ka imaan doonaa dhinaca kenya mari doonaa marka hawooyinka geeska africa ayay marayeen marka wasiirkeena gaadiidka wuu la socday isagana toos ayay ula xiriirayeen marka waa wax dowladda soomaaliya intay ka baareen degtay kadib markaas ogolaasho la siiyey inay hawada soomaaliya soo maraan marka hawada soomaaliya waxaa laga yaabaa beryihii hore in lagu maamuli jiray raadiyaalka loo yaqaana halowhalowga oo hejaf loo yaqaan laakiin hadda qalabka ugu casrisan adduunka ayaa ku rakiban macnaha dhibic hawada soomaaliya soo marto oo aanay hay-ad duulista ka warqabin ama aanay ka hortegi karinna ma jirto marka teknolojiyada ugu casrisan ee adduunka la adeegsado in diyuurad lagu hago ayay soomaaliya adeegsanaysaa halis intee leeg ayay ku keeni karaan waxyaabaha noocan oo kale ah diyuuradaha hawada soomaaliya mara oo isticmaala diyuuradaha hortan qalabkani oo baaluunkani waxaa hagaya wiilasha diyuuradaha haga ee soomaalidaha ama any other country qolada hagaysa diyuuradaha ayaa iyagana hagaysa oo ay la hadlayaan marka annaga soomaaliya oo kale si aan maaragtay uga fogaano in ay diyuuradba isku dhowaadaan waxaan siinay in ay lixdan kun oo fiit lixdan kun oo cagood wax ka sarreeya keliya ay ku socon karaan hadda shalayta saddex baaluun ayaa isdaba socotay mid kasta wuxuu saarnaa lixdan iyo kow kun oo cagood ayuu hawada soomaaliya ku dul maraya marka diyuuradda hadda ugu jooga dheer ee hawada soomaaliya marta waxaa diyuuradahan loo yaqaano airbus three five zero ama iyo diyuuradaha loo yaqaano oo boyan seven eight seven oo dreamline marka loo yaqaan ayaa hawada ugu fog kora ayagaasna waxay ku maraan meesha ugu fogay maraan waa afartan iyo saddex kun oo fiit marka wax badan ayaa u dhexeeya marka laskuma wax safety oon ka baqaynaa ma jiraan waa garta ugu dambayntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo shirkadaha noocan oo kalea markay saxminta ka samaynayaan dal madax bannaan dabcan waxay ku bixiyaan qarash bay ku bixiyaan ama waxay iska bixiyaan qarashka hawada shirkaddan google ee hawada soomaaliya buufinada marsiisay wax qarashoo idin kala macaamileen miyaa jira diyuuradaha hawada soomaaliya mara waxay ku maraan qarash ayay ku maraan sidaas si lamid a wax kasta oo loo yaqaan waxaa loo yaqaan flying object ama sida google oo kale baaluunka socdo oo kale wax kasta oo hawada soomaaliya maraya lacag ayay ku marayaan googlena hadda lacag ayaa ku socota bishii hore lacagteedu way iska soo shubeen marka haddana kuwan maray biilin adareskooda la hayaa oo hay-addu haytaa waa lagu dallacayaa lacagtana waxay kusoo dhacaysaa bangiga dhexe ee soomaaliya oo wasaaradda maaliyadda ayay usoo dhacaysaa marka waxay ka mid tahay diyuuradaha isticmaalan dhinaca biilinka marka la fiiliyo iyo kharashka waxay la mid tahay diyuuradaha mara hawada soomaaliya kaasi waxa uu ahaa maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka soomaaliya axmed macalin xasan oo ugu warramayey maxamed colaad xasan
magaalada muqdisho waxaa xalay lagu qabtay munaasabad xildhibaanada baarlamaanka loogu mahad celinayay ansixintii ay ansixiyeen golaha wasiirada cusub ee xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaana walaaca soo kordhaya uu yahay suurtagalnimada inay ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu ay fulinayaan waxyaabaha uu ballanqaaday isagoo weliba haysta muddo bila wariyaha v o eda seyne abuukar maxamed ayaa warbixintan muqdisho ka soo dirtay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu xalay ka qaybgalay munaasabad loogu mahad celinaya baarlamaanka ansixinta xukuumadda ra-iisul wasaare rooble ayaa sheegay in xukuumadda cusub laga doonayo inay ka shaqayso sidii dalka ay doorasho uga dhici lahayd sanadka labada kun iyo labaatanka iyo labada kun koob iyo labaatanka isagoo tilmaamay in ay muhiim tahay in doorashada ay noqoto mid lagu wada qanacsan yahay wadankan labada kun iyo labaatanka iyo koob iyo labaatanka waxaa lagaaga fadhiyaa inuu wadankan doorasho aada gaarsiisid doorasho nabad ku dhacda oo sidii loogu talagalay shacabka ee meel walba soomaaliya ay ka joogaan aan aaminsanahay sida codka kalsoonida aada ugu heshay adiga iyo xukuumaddaada in kalsooni aad ka heli doontid shacabka soomaaliyeed haddii meeshii ay u socdeen aad adigu gaarsiisay waad dareemi kartaan markii hore annaga waxaan ansaxinay ka baarlamaan ahaan doorasho toosan in labada kun iyo labaatanka kow iyo labaatanka taas oo madaxweynaha uu saxiixay halkaanuu ku saxiixay kadib haddana waxaa layidhi taas lagama gaari karo haddana wuxuu oggolaaday in doorasho dadban la aado si wakhtiga loogu talagalay ay u dhacdo waxaan aaminsanahay in ay ka go-an tahay waddankan doorasho inuu aado qof walba ama shacabkan soomaaliyeed ay soo doortaan ama hoggaankoodii ayaga ay doortaan gebagabada waxaan ilaah idinka rajaynaynaa howlaha idin horyaalla ilaahay idin fududeeyo xukuumadda cusub ee sabdidii la ansixiyey oo badi wasiiradu yihiin kuwo hore xilalka u sii hayay iyo qaar ka cusub wasaaradaha ayaa waxaa horyaalla howlo badan oo ay ugu muhiimsan yihiin ammaanka iyo diyaarinta jawi doorashooyin dalka ka qabsooma iyadoo waqtiga ay xukuumaddani haysataana yahay mid aada u kooban ra-iisul wasaare rooble ayaa baarlamaanka ka sheegay toddobaadkan in xukuumaddiisu ay ahamiyadda koowaad siin doonto qabsoomidda doorashooyinka dalka ka dhacaya adkeynta amniga horumarinta cadaaladda dowlad wanaagga iyo kordhinta adeegyada aas-aasiga ee bulshada hase yeeshee dad badan ayaa aaminsan in waqtiga kooban ee ka haray muddaxileedka dowladda ay aada u adag tahay in dhammaan lagu fuliyo ballanqaadka ra-iisul wasaaraha halka kuwo kalena ay rajo ka qabaan in howlahaasi ay ku guuleysan karto xukuumadda cusub injineer xuseen heybe cusmaan oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho ku sugan ayaa sheegay in xukuumadda cusub looga fadhiyo in ay meel mariso heshiiska arrimaha doorashooyinka la xiriira oo ay wada gaareen dowladda dhexe ee maamul goboleedyada
xukuumadda sabtida la ansixiyey waxaa weeye sidii doorasho nabadgelyo ku dhacda keliya ay u qaban lahaayeen wixii kale oo dhammaystirana xukuumadda hadda lasoo dooranayo ayaa shaqadeeda sii wadanaysa wasaaraduhuna awalba wasaarad kasta shaqadeeda way wadag inay hawshu isla guurka ay wax badan qaban doonaanna waxaa inoogu cad dhagxaantii muddada badan taale waa la furay oo magaalada waa laga qaaday roogbaloogyadii badnaa ee shacabku ka caban jiray marka taas ayaay ku caddahay shaqada isla guurka wax wadaqabad hase yeeshee maxamed cabdi yuusuf oo sidoo kale ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa rumaysan in isbeddelka dhacay uu saameyn ku yeelanayo howlihii socday islamarkaana uu waqti u baahan yahay qorshaha uu soo bandhigay ra-iisul wasaaraha cusub si loo fuliyo ra-isul waa cusub yahay wasiirada ugu muhiimsan amnigo kale oo arintan muhiim u ah saldhig u ah arrimaha gudahoo kale oo wasaaradaha ugu muhiimka shaqadan rabaan inay hagaan gudiyadii weliba n khilaafaad baa ka jira waqtigu weli waxaad moodaa inuusan cadayn marka xukuumadda la ansixiyey waxba aynusan ku qaban karin baa cad sida muuqata waayo wasiiradooda cusub oo xafiiskii qof kasta raba inuu intuu baranayo wasiirka wasaaraha khudbadiisa haddaynu dib u raacan maanta golaha baarlamaanka ka jeediyey maanta wuxuu yidhi wasiirada laga rabaa in qorshahoodii muddada doorashada iyo transitionka si looga gudbo in la yimaadaan halka waxaad ka dareemaysaa wasiirku inta xafiiska la imaan shaqo qorshe howle diyaarsanayo inay waqti qaadanayso dib u dhac uu imaanayo siyaasadda golaha uu la hortegay baarlamaanka ra-iisul wasaaraha cusub oo sideed qodob ka koobnayd waxaa iska cad halkaas oo sideed qodob uu sheegay ee dib u heshiisiinta cadaaladda musuq maasuq la dirirka amniga uu uga dhigay halbeeg waxaa cad inaysan suurtagal ahayn madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa horey ugu heshiiyey nuuca doorasho ee dalka ka dhacaysa waxaana labadii bishan oktoobar ay soo bandhigeen jadwalka doorashada dalka iyadoo loo marayo habraac isugu jira dhismaha gudiyada kala duwan ee doorashada iyo guddiga xalinta khilaafaadka iyo jadwalka doorashooyinka labada aqal ee baarlamanka iyo doorashada madaxweynaha dowladda federaalka ah seenab abukar maxamed v o a muqdisho aada iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay saynab abubakar maxamed oo warbixintaasi muqdisho nooga soo dirtay
haatanna kusoo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno sheekada nin soomaali ah iyo gabar uu dhalay oo xoolo iyo beer ku haysta dalkan maraykanka waxay noo soo diyaarisay halkanna ka soo jeedinaysa sahre ciidla nuur
oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o e ee toddobaadkan barnaamijka bandhigga v o e ee toddobaadkan waxaa marti noogu ah mid ka mida soomaalida u soo qaxday dalkan maraykanka oo haatan ku nool baadiyaha gobolka minnesota waa maxamed gaabane oo markii uu yimid dalkan maraykanka ee la weydiiyey waxa uu yaqaano amaba xirfadda uu ku shaqaysan karo ku jawaabay in markii uu joogay soomaaliya uu beeraha ka shaqayn jiray sidaasi ayaanu kaga shaqo bilaabay mid ka mida beeraha ku yaala gobolkaasi minnesota oo uu leeyahay nin maraykan caddaana afar sano kadib maxamed wuxuu ku guulaystay in uu samaysto beer uu isagu leeyahay haatan beertiisa waxaa ka soo go'a dalagyo kala duwan oo isugu jira khudaarta noocyadeeda kala gedisan iyo araabikhi amaba gelley iyo digir sidoo kale wuxuu dhaqdaa xoolo kala duwan oo uu beertiisa ku hayo ganacsiyo kalena way u dheeryihiin maxamed ku soo dhowow barnaamijka bandhigga v o e ee toddobaadkan noogu bilow magacaaga iyo meesha aad degan tahay magaceeda ani maxamed gaabanaan la yiraa haye waxaan deganahay silver lake meel la dhaho oo gobolka baadiye camal ah oo gobolka minnesota ka tirsan minnesota ka tirsan beerta maadaa le mise dad baa wada leedihiin ma aniga albeerta ma dawladdaa ku siisay dhulka anigu ma arkin wax dawlad ay bixinayso beer aniga xataa tiradeen ima siin markaa imid bal iiga waran markii aad timi wadanka maraykanka sidee buu kuugu dhashay fikirka ah inaad beer samaysato maya waxaan aaminsanaha qofku wuxuu yaqaano ka shaqeeyo moogtaa haya wax fikira maahan shaqadan horaan u aqaanay marka wadankii markaa midna waxaan gartay Mhm.
kelmadii oo skills maleedahay aligii weydiinayay ha inaad xirfad leedahay iyo in kale ha markaas wax kaloo naqaanayo male aan waxaa ijaartay meel annaga dhulkanaga waxaa laga isticmaalaa doonfuul weligaa ma maqashay muxuu noqonayaa markaa
doonfuul waxaa la yidhaahdaa hahe qof qof oo dhul leh Okay.
waa dhulkiisa ka shaqaynaya marka wixii laga helo waa kala qaadanaysa marka qof dhul leh oo beer isagu iska leh baad kala shaqaynaysaa wixii beerta kasoo baxee tacabtaanna waad kala qaybsanaysaa Ma- kalama shaqaynaysa adaa ka shaqaynaya qayb adig keligaa ka shaqaynaya isaguna dhulku leeyey adiguna xooggii iyo sh- iyo xirfadii baad leedahay marka kadib wixii kasoo baxana waad qaybsanaysaa sidaa miya ha waxaad soo saartaa nusuu qaadan adna nusuu qaadan marka sidii oo kale aad ka bilowday maraykankana ha saasay ku dhaqmaan iyagaba kuwan deeta markaa qof baad la shaqay ood meeshiisa ka shaqaysay ha midaa siiye wax ii goyi oo yiri wax kaa qaadana waxa ay siisaan kaa qaadan kaasaan afar sano la joogo soomaali miyuu haa maya caddaan waayo caddaan soomaali baa beer la adeegaya
waan gartay marka een, ninkaas caddaankaa sidee isku afgarateen sideed isku hesheen markii hore turjumaan turjumaana igala hadlay beerta bal waxaad iiga warantaa markii haddaba aad beertaa shaqada ka bilowday dhulku waa dhulkii weliba dhul fiicano dhulka magii kale dhoobaydii kale qabaan haddaad yaanba uga shaqaynaysid waa dhulkii oo kale waay adiga laakiin ayaga waxay samaysteen qalab fara badan meeshii eh, maalintii meeshii ka shaqayn karto shan boqol oo qof Ha.
toban saac hahe hal nimaa uga shaqayn kara lix saac qalabka waxaa sursaada marka qalabkii baa sahlaya ha maxamed gaabane markii uu muddo afar sannadooda ka shaqaynayey beertii uu lahaa ninka caddaanka maraykanka ah wuxuu ku fikiray in uu yeesho beer uu isagu mulkiyadiisa leeyahay isla markaana uu ka shaqeeyo wax soo saarkeedana lagu iibiyo suuqyada waaweyn ee dalka maraykanka sidee ayay tallaabadaasi ugu suurto gashay meesha markaan fahmay dadkii aan fahmay hahe
sidiisoo kale inaan beer heli karaan gartay ninkii asaga ah inuu la gadan karaan ogaaday wixii markaan ogaaday waxaan idhi isagii maba u baahan aniga dad kalaan weydiistay marka inaan deyn mala heli karaa aan idhi haye markaasay meel kale geeyeen marka sida guryahaba deynta loogu qaataa ayaa dhulkan beerta aad ka samaysatayna deyn ugu qaadata sida guryaha deyn ugu taasoo kale waay waxba kama duwan beerta ma hore usii beernayd oo dalag baa ku yaalay mise adigaa bilaabay maya maya beer la tabcoo la degan yaho guri laho wax walbada wa- waa la gaday oo intaasoo eekar eekarkiiba beeca u jooga waa wax la gadaayo caadi ah oo wax walba leh beeraha saasaa loo gadaa waxa waaye waa dhul la xisaabayo waan gartay maxamedow marka adiga hadda xoolo ma kuu joogaan adi iyo lo dabcan meeshan geel laguma dhaqe hadda markaa ii imaanaysa waxays aryaa xariinayay mugido haye aryaa jooga ilaa jooga aryaa jooga oo dhaa oo riyana way kuu joogaan iyo iyo iyo laxo idihii ha xoolaan qalaa kawaanaan leeyahay kawaan xoolaha lagu qala maaray hahe aa ku yaalla meesha maxamed gaabane sida uu sheegay waxaa gurigiisa ku yaalla kawaan uu ku qalo xoolo baayac mushtara oo uu soo iibiyo marka uu qalo kadibna uu hilibka u iibgeeyo dukaamada ku yaalla magaalada amaba gobolka uu degan yahay ee minnesota hilibkaasi oo loo yaqaano hilib xalaal sidoo kale xoolaha uu dhaqo caanahooda qaybo ka mid ah ayuu ii sheegay inuu iibgeeyo aynu dib ugu noqonno beerta uu iibsaday maxamed gaabane waxa uu ka beero iyo dalagyada ka soo go'a haddaba geliyaa ku taal fara badan Eh, laakiin qudaartana waa qudaarna waa tabcaa geleyna waa tabcaa geleyda iyo digir marna digir marna geley waan waa gartay geleydii la dhoofiyo cagaartooyda cagaartooy baa xoojiga lagu cunayo hahe ha taasaa ku taasha marka waaba la dhoofiyaa digirta ee galeyda kasoo baxda beertaada ha maxaa lagu dhoofi waaya waa digirta waa la gataabe waa loo imaana meesha laga gataa waan gartay marka sideed u suuq geysaa khudaarta digirta iyo araabakida ama galeyda kasoo baxda galeyda iyo digirta nimana shirkadaha gata haddeer markii la gooyoba oo la sukulo hahe shirkadaa gadanaya iyaa suuqa kaysiina digirtana saas waaye laakiin qudaarta suuqyadaa lala fadhiistaa suuqa magaalada imise qof baa kaala shaqeeya way badan yihiin aniga laakiin gabadheedii bashaa joogta bal ka waran xilliga wax la beero soomaaliya dee waxaa jira xilliga roobaadkunbaa wax la beeri jiray xillimaa wax la beeraa wadanka maraykanka tamarka besaa wax la beera labadii maalmood ee lasoo dhaafay beerta maxamed waxaa ka socotay shaqo adag iyada oo la jarayay dalagii ka soo baxay beertiisa si loo geeyo bakhaaradii lagu kaydin lahaa islamarkaana laga sii iibsan lahaa amaba shirkadaha iibsada ay kasii qaadan lahaayeen hadda bisha dambe ma abril ay bilaabana sanadka soo socda marka waa abril ilaa sebtembar inta udhexaysunba wax la beeri karaa a bisha oktoobarna marka waa jarista iyo in bakaaradii la geeyo sax waa dhimanaan waxay ku yaal Eh, Ah, sidee khudaarta sideed u goysaan ma sidii soomaaliya dadka dad badan loo yeedhayaayo oo la goynayaa mise eh, mashiin baa kuu goynaya meeshaan qalabka yaalla soomaaliya weligii kuma ark haya beertayda hadda waxaa lagu goynaa waa dhul weyn Hmm.
soddon iyo laba ekaraa hadda galey taagan tahay Hmm.
yacni waxaa ka soo bixi kartaa kun iyo shan boqol oo kintaal lix saaca ayada dhanba lagu jaraa hal baaburaa jaraayo oo fitilaayo geliidiyo nadiif oo meel ka soo daadina qashinkii meel uga daadina waa la yaab xataa waa lagu shuqlayaa caleentii waa lagaaga dhilayaayo wax dambe howlo loogu noqon maayo beertaan dad ma goynaayo xataa ma abuuraayo dad waxaa abuuraayo qalabaa abuuraayo waxaa goynaayo taraktaraa goynaayo ma fahamtay Si dadka fiican.
halkaas qofoo wada bisi wa waan gartay marka maxamedow sideed barafka iyo eh, marka xilligii qaboobaha imika la gelayaa minnesotana waa gobolada ugu qaboob maraykankay ka mid tahay Eh, sideed markaa eh, dalagii kuu soo go-ay intaan la iibgeynin barafkaasi inuu waxyeelo sideed uga iga- uga ilaalisaan macaa balaan mar hore la suubiye waaya berri waa la jalaa wagaa waxay geleen meel oo bakaar loogu talagalay gelaysa baabuura qaadaya bakaaro ku shuba wax dambe oo ku yaala banaanka ma jiro intii winterka badii beeraha ku yaala dalka maraykanka waxaa la beeraa xilliga samarka amaba kulaylaha dadka beeraha ka shaqeeyaana waxay nastaan inta lagu jiro xilliga qaboobaha maxamed gaabane waxaa beerta kala shaqaysa inan uu dhalay oo lagu magacaabo fartuun maxamed fartuun kusoo dhowow barnaamijka bandhiga v o a ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaad nooga warantaa hawsha shaqada beerta ee adaabaha kala shaqayso walaa shaqada beerta aad bay u fiican tahay qofkii garanayo ama hore u garanayaba amaba dhaqan u leh beeraha aad bay u fiican tahay shaqada beeraha xilliga samarkoo kaleeto aaday u fiican tahay hadda waa diyaar waaba gebagababa galeydii hadda la jaraayo meelo bakaarta lagu xarayaa la geenaa kadibna waa la ii- waa la iib geenayaa Ee, wax saameyna ma idinku yeeshay intii dadka dalka lagu jiray coronaviruska ee ee maxaan ku dhaha dadku kala xidhnaayeen wax saameyna may ku yeesheen shaqadiinii iyo wax soo saarkiinii walaahi een, ah, coroonaha horta intuu hadda socday ama haddaba uu socdo way iska dhib badan tahay sababtoo ay tahay khudaartii waad hagaajinaysaa waa baceynaysaa waa waxaa aad aa u nadaafada xaggeeda looga fikiraya marka waa iska yaraa culus tahay culaasaa jira sidii hore ma aha laakiin haddana way way garanaysay oo waa iska way fiicnaad marka ma adig iyo aabbaha unbaa ka shaqeeya beerta mise dad kaloo shaqaale idinla joogaan maya familigiis kale ma joogaan aniga aabbaad joogno marka dad shaqaale ah oo waxaa jiro oo shaqaale ah oo lacag qaato ayagana nala shaqeeyo laakiin siday u badan tahay aniga aabaa ka shaqeeno Sida- dadkaas kale waqtiyada beeritaanka uu culus yahay ama shaqada ay culus tahay oo kaleeto wayna caawiyaan laakiin qudaarta xaggeeda aniga aabba waayo laakiin galeyda iyo digirtoo kaleeto iyo dadna caawiyaa jiro oo shaqaale ah oo imaado oo lacag naga qaato sideed u aragtaa fartuuney intaad eh, adoo gaba dhalinyaro ah ood beer aad leedihiin oo aad ka shaqaynaysiin wax soo saar leedihiin ee wadankii wixii aad soo saarteen lagu cunayo sideed u dareentaa adigu dareenkaaga ka waran walaahi dareenkayga lama soo koobi karo aadaan ugu faraxsanahay sababtoo ay tahay waxaan aada ugu faraxsanahay beere annaga aan leenahay haddana wadan aan wadankeena ahayn aan ku leenahay Een, waa waqti weyn oo annaga noo fiican sababtoo ay tahay beeraha waa wax raasimaal ah aan weligiis guureynin ilaa aad dhimato maahane waana shaqo xalaal ah marka beerahan alxamdulilaah aabbahay wadankii iga soo horreeyey asagaa hagaajiyey asagaa waxaan oo qaatay oo iibsaday oo soo gatay marka shaqadiina aabba wuu garanayaa oo wax badan hore oo kasoo shaqeeyey marka haddana anigii waan bartay inkastoo aniga laftirkeyga aan horay beeraha inaan ooga shaqeeyo aan jeclaa yaraanteydiiba qudaarta ani aan bebeero markay soo baxdaan cuni jiray marka aniga beeraha aadaan awalba u jeclaa oo weligeyba waan jeclaa markaan yaraa xataa ilaa haddana sidaan u jeclahay marka Mm, ugu hadda- dam- ugu dambeyntii eh, fartuuney hablaha kale ee dhalinyarada ah ama qoysaska eh, sidii naasoo kalea intay waddanka yimaadeen maxaad usoo jeedin lahayd waxaa usoo jeedin lahaa dadka aniga joogo dhibana khaasatan waxaa usoo jeedin lahaa dadkeena soomaalida ah dhalinyarada sababtoo ay tahay haddii dhalinyarada aysan shaqaysan way rafaadayaan qofka hadduusan shaqaysan bini-aadanka nooc kastoo u yahayba hadduusan markaas qof waayeela ama qof xanuunsan uusan ahayn dhibaatooyin badan oo horta la kulmaya dhalinyarada waxaan leeyahay shaqeysta keliya ma aha in maxay aheetole buug iyo qalin la qaato keliya iskuul la aado ma aha in qalin keliya lagu shaqeeyo ma aha dhalinyarada hadda beeraha sida hadda cagas cagasta oo kale taraktarada oo kale dadka wado saacadii konton doolar afartan doolar afartan iyo shan doolar ay qaataan si cadaanka oo wadanka u dhasha ah baa shaqeeyo oo hadda noo imaado oo noo shaqeeyo dadkii cadaanka maraykanka ahaa aaba noo shaqeynayo wadanka u dhashayba marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa khaasatan soomaalida gabdho iyo wiilal wiilasha keliya maaha dumarka xitaa way shaqeysan karaan kaalaya noo imaada beerta imaada noo shaqeeya waan idin shaqaaleynaynaa marka hadday bartaan oo ay la qabsadaan meel kale ma jeclaanayaan inay beeraha ka shaqaystaan iyo siday beer ku samaysan lahayna ka fikirayaan waan gartay fartuun aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa adiga iyo aabbaha maxamed gaabane ee barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkan aad nagala qayb gasheen iyo sida u dhiirigelinaysaan dhallinyarada soomaalida oo badankoodu shaqala yihiin dad badan oo shaqaysan kari lahaana aanay shaqaysan balse ay kaalmo ka sugaan dowladda guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waa sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo noo soo diyaarisay halkanna ka soo jeedinaysay barnaamijka bandhiga v o a
haatana dhegaystayaal waxaynu gudageli doonaa qaybihii dambe idaacadda galabnimo qodobadayda ku soo maqan eed ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii dhakhtarka weydiiye xubinta dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu door karoona oo inoo hayo nuur xasan nuur
booliska faransiiska ayaa sheegay in nin ku hubeysnaa toorey uu saddex qof ku dhex dilay kiniisad ku taalla magaalada niis ee dhacda koonfur bari ee badda mediteraneanka faransiiska duqa magaalada niis christian strosy oo weerarka ku tilmaamay mid argagixiso ah ayaa sheegay in haweeney ka mid ahayd saddexda qof ee la dilay la helay iyada oo gowracan waxaa kale oo intaas uu raaciyey in weerarku uu ka dhacay meel u dhow kiniisadda notredam ee magaalada ninka weerarka geystay oo aanan weli la ogaan heybtiisa ayaa la dhigay isbitaal kadib markii ay dhaawaceen ciidamo boolis ah oo gacanta ku dhigay weerarkan ayaa imanaya wax ka yar laba toddobaad kadib markii nin ku hubeysnaa toorey uu isna magaalada baris ku gowracay macallin taariikhda ka dhigi jiray dugsi dhexe oo halkaasi ku yaala waa weerarkii saddexaad oo dad lagu dilo gudaha faransiiska muddo laba bilood ah madaxweyne trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden oo si aada ugu tartamaya doorashada madaxtinimada maraykanka ayaa khamiista maanta ah ololahooda geyn doona gobolka florida oo lagu sheegay inuu sanadkan muhiim u yahay madaxweyne trump si uu mar labaad ugu guuleysto doorashada madaxtinimada in ka badan saddex iyo toddobaatan milyan oo maraykan ah ayaa codadkooda ka dhiibtay doorashada ilaa iyo hadda iyagooo intooda badani ku gudbiyey boosto si ay uga gaashaantaan cudursidaha coronavirus maalinta weyn ee doorashada ee saddexda nofembar oo ku beegeen talaadada soo socota trump iyo biden ayaa labaduba ku boorin doona dadka reer florida inay soo baxaan oo ay codeeyaan talaadada dhaqan ahaan jamhuuriyiinta ayaa doorashada u soo baxa maalinta doorashada halka dimuqraadiyiintan ay u badan yihiin in ay codadkooda dhiibtaan ka hor maalinta weyn biden ayaa arbacadii shalay codkiisa ka dhiibtay gobolka uu kasoo jeeda ee delaware halka madaxweyne donald trump uu taageerayaashiisa kula hadlay gobolka arizona musharaxa xisbiga ugu weyn mucaaridka tanzaniya ayaa khamiista maanta ah ugu baaqay dowladaha caalamka inaysan aqoonsan natiijada doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday arbacadii tundu lisu oo doorashada kula tartamaya madaxweynaha hadda talad haya john maguvili ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in khaladaadka dhacaya inta lagu jiro hanaanka natiijada oo soo bixi doonta muddo toddobaad gudaheed ah ay ka dhigan tahay in aanan la aamini karin natiijada magavuli ayaa raba in uu tanzaniya sii xukumo shanta sano ee soo socota haddii uu ku guulaysto doorashadii dhacday arbacadii oo ay hareeyeen cabashooyin la xidhiiray wax isdabamarin iyo adeegyada internetka dalka oo la carqaladeeyey guddiga doorashada ayaanan weli ka jawaabin eedda ka soo yeertay mucaaradka balse waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in doorashada lagu shubtay
aad buu u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo warka caalamka inoo akhrinayay halka aad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaanaysa magaalada washington markanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteena dooda gaaban liiska xildhibaanada baarlamanka labaad ee hirshabeelle ayaa maalin ka hor lagu dhawaaqay iyadoo aan weli xal laga gaarin khilaafka ka taagan dhismaha maamulkaasi haddaba ma habbooneed in marka hore la xalliyo muranka jira ka hor inta aanan lasoo bandhigin xildhibaanadan cusub waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cigaal cabdulle cilmi iyo cabdisalaan xasan colaad labaduba waxay ka mid yihiin hormuudka dhallinyarada hirshabeelle waxaa hadalka ku hormaraya cigaal cabdulle xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaanada labaad waxaan isleeyahay wakti lagu dhiso ama wakti loo baahnaa in la dhiso ayaa la dhisay sababtoo ah saa og tahayba wax kasta markii micnihii lagu dhawaaqayo iyagoo dhammaystiran ma lagu dhawaaqo toddobaatan xitaa haddii la haayo waa in lagu dhawaaqa sababtoo ah inta dhiman waa in yar probabilityga markii la fiiriyo average laisku celceliyo inta la haayo inta dhiman waxaa aad u yar hadda inta dhiman bis oo keliya ilaa afar ilaa shan ama ilaa sagaal xildhibaano oo golo baarlamaan unbaa dhiman intaana waxaa loo haray oo ay u dhiman yihiin oo keliya waxay tahay beelashoodii ama nabadoonadoodii ama ugaasyadoodii unbaa soo gudbin waa amaba qabiilkii jufooyinkii iska lahaa baarlamaankaas micnihii oo ku matali lahaa baarlamaanka labaad hirshabelle unbaa micnihii isku haysta oo keliya marka si saxan intii loogu talagalay oo la hayay waa la gudbiyey
waa mahadsan tahay cigaal haye cabdisalaan miraha aan bislaana la goorto miraha waxay ku fiican yihiin marka bislaada in geedka laga soo goorto say wuxuu socdaan wax jira maahan waa qalad waddo qaldanay ku socdaan taas waxay ku cadaynaysaa horsaan u sheegay in miro aanan bislaanin la goorto haddii si saxa oo mowqif toosan oo laisku raacdo wax lagu wadi lahaa ay sheega waa hagaagi lahayd cigaal shalay hirshabelle markii la dhisay qaylaa jirtay haddana waxaa la leeyahay kala dhibnaashaha waxay sabab u tahay qaylada jirto haye
saaxiibkii horta hirshabelle shalay markii la dhisaya qaylo wey jirtay haddana iyadoo la dhisaya qaylo jirtaa sababtoo ah maamul goboleed kastaa markii la dhisaya ay qaylo jirtaa walaa dowladda federaalka xitaa markii la dhisayo qolo micnihii si wax u socdaan diidan way jiraan oo mucaarad ah oo keliya in hirshabelle hadda la dhiso ama wadad xildhibaanada baarlamaanka intii looga talagalay aan la soo gudbinno qaar ay dhiman yihiin taa micnihii hirshabelle keliya tusaale uma noqonayso dowladda federaalka xitaa golaha baarlamaanka federaalka sharci dejinta ugu waaweyn oo kuwa baarlamaanka federaalka ah markii la soo gudbinaya ee qaar micnihii ay dhinaadaan sida xaqiiqiyan isteedyada oo darsideenna oo kale galmudug oo kale hadda markii ugu dambeysay wax badanaan ka baran karnaa ilaa sagaal unba annaga hadda nooga dhaxarsanaa u malaynaa dadka micnihii aan weli la soo gudbin ilaa labaatan ilaa tobanaa micnihii ka dhineed galmudug oo kale koonfur galbeed oo kale waa kada la mid waay dadkaa dhiman micnihii qayle iyo buuq iyo caqabado kuma dhinna oo keliya waxay ku hareen amaba micnihii ay u dhiman yihiin weli aanan soo gudbinin jufooyinkii arrimaha beelahooda micnihii waa issues hoose waaye arrimaha beelahooda ama jufooyinkii micnihii ku matali lahaa ay ku matali lahaayeen baarlamaankaas unbaa weli aanan ku heshiinin hal iyo laba iyo saddex iyo afar yaan kala dooranaa yaan kala dooranaa yaan kala dooranaa unbaa weli socoto oo keliya khilaaf beelaha dhexdooda iyo kala xulasho waa mooge culays kalama jiraaye
shaati aanan la ekayn ayay gashteen xildhibaanadaas hirshabelle sababtoo waxa fiican qofka inuu shaati la-eg oo suuqa ka soo goto marka wax jira maahan dowladda federaalka ayadana waxba ana ka ogeyn oo sida war hoose aan ku maqlay oo isha wasiirka arrimaha gudaha oo yiri isha bal dib ha loo dhigo iyo dib heshiisiinta uu leey dib ha loo dhigo arrintaas waa iska waraysan doonaa ayaa la sameeyey wax jira ma ahan horaa waxaa loogu maamaa hal booli inaga xalaala ma dhasho sababtoo xildhibaanadaas meesha lasoo doorto waxay iila muuqdaan aniga inaan waxba ayna ka jirin laguma heshiin gobolkan buuqa ka taagan waa ogtaa maalmo isbuucyada lasoo dhaafay ii sheegay iyadoo waxaa dhacaya mudaharaadyo odayaal beela ay sheegay hoteelada ku shiraya waxba inayna ka soo naasacadaanayna afar sano hore loo soo dhumiyey afar sano oo kaleetana waa laga dhumin rabaa marka future generationka dhallinyarada soo korayso yaa ii sheegay mustaqbalka looga dheelinaya ila taha aniga xaqiiqda marka laga hadlo haye cigaal horta saaxiibkii wax badan wuu ogyahay si kale markii aan u dhigana wax badan wuu moogyahay hirshabeelle haddar micnihii ma dhisman afar sano ka horee micnihii dhisneed iyadoo la qaylinaya qayladasa haddar micnihii si loo qaylinaya in ka badan la qaylinaya la dhisay haddarna micnihii iyadoo la qaylinaya la dhisaa dadka haddar qaylinaya marka xildhibaanadan ay ku soo laabtaan beledweyne ama madaxda micnihii hadda la doorto beledweyne ku soo laabtaan dadkii qaylinaya ee laboorka u tagaya sacab u tumaya dhahaya soo dhowaada jaalayaal xildhibaana soo dhowaada daasooy waxay ku cadaynaysaa annaga dadka magaaladan jooga ama soomaaliya o dhan laab la kacay micnihii aad ay ugu fiican yihiin qof shalay aad mucaaradaysa biri markuu soo dega aad soo dhoweynaysa waa xaqiiq waxaan iswaraysan doonaa markii ay soo degaan oo beledweyne ay ku soo noqdaan soo dhoweyntii micnihii si si loo soo dhoweeyay un baan ka ogaan doonaa cabdisalaan waxay ku fiican tahay wax weliba in ii sheegay ay leeyihiin bilaaw iyo dhammaad wax markay ii sheegay ay bilaaw ay leeyihiin waxay markay waxbarashada kale marka laga hadlaa aasaasii leedahay waxay leedahay qayb intermediate la yidhaahdo qayb saray leedahay marka barnaamijkan hirshabeel uu ku socdo markii aan tusaale hadda walaalka waxoosh gobolada waxoosha dariska aan lanahay sida galmudug kaleeto koonfur gobolada waxaa lagu dhisay si saxa oo xaqiiq ayaa lagu dhisay waa ogta hadda galmuduga ugu dambeysay madaxweynaha tegey ra-iisul wasaaraha tegey toban jir intaasoo qarashada lagu bixiyey wax laysku waafaqsan yahay aa lagu soo heshiiya lagu soo dhisay marka ma garanayo aniga gobolkan iyo ii sheege gobolka hiiraan oo laba gobol u dhigmo iyo gobolkaas shabeellada dhexe in loo laga soo qaado degmooyin gobolada kaleeto diriska le-ena ii sheeg si sax loo dhiso waxay iila muuqataa dadka gobolkan labada gobol oo hirshabel dadka ku nool inaan dad weli qaan gaaro oo siyaasad u bislaa aynan noqonin ay ila tahay aniga marka hirsh waxyaabaha meeshaas ka jira wax saxa maahan xalaal maahan qalad qalad bay ku socdaan ma toosno waxaan qabaa in barnaamijkan ii sheeg dib loo dhigo waxaan aan ku talinaya aan gaarsiinayaa isha dowladda federaalka khaasadan wasiirka arrimaha gudaha iyo isha federaalism dib heshiisiinta waxaan gaarsiinayaa in arrintan waxba aan laga soo qaadin maamul cusub hirshabeelle cusub dib heshiisiin cusub in laga shaqeeyo
cabdisalaan oo horta midiyaysan kaa qaldamin wax soo baxa dib looma celin karo saa og tahay wasiirka arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta dowladda federaalka wuxuu raalli ka ahayn maamul goboleedada dhan horta asigaa xukumo asigay hoos tagaan wasaaraddiisay hoos tagaan micnihii waa micnihii waa member oo state ah oo ka mid ah dowladda federaalka xibnaha dowlad goboleedada waa xibeen ka mid ah dowladda federaalka dowladda federaalka waxaa wakiil ugu yahay dowlad goboleedada wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha walax uusan raalli ka ahayn maysan qabsoomin hadduusan wasiirka arrimaha gudaha raalli usan ka ahayn hirshabeelle waa la dhisayaa meel laba qof xitaa meel iskuguma imaadi lahayn saa og tahay dowladda federaalka inay raalli ka tahay waxaa kugu daliil ah waxay meesha geysay ciidamo la dhaho harmacad sidoo kale waxaa la geeyay ciidamo la yidhahdo danab amniga ee caasimada dowlad goboleedka hirshabel ayaga ayaa sugaaya ayaga ayaa micnihii xildhibaanadaas iyo mas-uuliyiinta meesha ka joogta micnihii mas-uuliyaddooda amnigooga si ay usugi lahaayeen dowladda waxay geysay ciidamo dheeraad ah datswy micnihii waxaa kugu daliila marka dowladda inay raalli ka tahay meesha wax ka socdo sidoo kale dowladda federaalka saraakiil sarsare oo hay-adaha nabad sugidda oo kale iyo wasaaradda arrimaha gudaha dad ka socda inay geysay meesha waa nagu maqaalo oo stateka sida micnihii xildhibaan labaad si loo dooran lahaa ama state labaad oo madaxweyne madaxweyne cusub si loo dooran lahaa ha sidoo kale weliba shaqo kaloo dheerin way socotaa oo federaalka tiisna way dhiman tahay federaalka marka wuxuu raalli ka yahay waxa socda hadduusan raalli ka ahayn dibu uu dhigi lahaa wuxuu dhihi lahaa federaalka markii la doorto saa og tahaybo dowladda federaalka wax kasta waa caddayn proof wax lalah waxay soo saari lahayd warqad wasiirka arrimaha gudaha warqad uu soo saari lahaa wuxuu dhihi lahaa hala joojiyo wax meesha ka socdo ilaa dowladda federaalka ay ka fasaxdo war dowlad warqad uu ku yaalaa si xaqiiqiyan walaxaa marka laablakacahoo dadka bulshadeena gobolka hiiraan ku nool ama magaalada beledweyne ku nool ay iska jeceshahay in adiga meesha aad la soo istaagto micnihii aad dhahdid waxaas dowladda federaalka diidanoo wasiirka arrimaha gudaha diidano waxaa og tahay social mediaha waa isticmaashaa baraha bulshada sidoo kale waa la isticmaalaa waxaad ogaan lahayd automatically waxay ka aaminsan tahay dowladda federaalka waxaad ka arki lahayd baraha bulshada facebookyadoo kale waa ka arki lahayd sababta aan kuu leeyahay dowladda walaxaysan raalli ka ahayn maba soo saartaba dukumiinti caday soo saari lahayd warqad unbay soo saari lahayd dhan kale haddaan u dhigno dowladda markay ka aamusan tahay oo aad arkayso oo aysan warqad soo saarayn waxaa kuu daliila inay raalli ka tahay aamusnaashaha naftankeeda qayb raalli ka mid ah waaye waa maasan tahay cabdisalaan walaalkay waa aad u fiican fikir fiicanuu ka dhiibto fikirkiisa waa soo dhaweynaa laakiin gebadh aad qabto haddii laba cunugo mantaanaha kuu dhasho ay kaa dhintaan way kaa saqira waa ka sabraysa kuwaas hirshabelle lagu doorta waa naga saqayra annaga waxba qaybaa noogu fadhiyaan gobolka hiiraan kama taageersanin sida saxda ee aanan loo soo dhisanne waxay keeni doonaan soomaalida waxay ku maamahan geedka orod lagu kor orda looga degaa dadka horumar maa loo rabo mase horumar looma rabo hadda walaalka wuxuu yiri beledweyne waa laga soo waa laga yeela haddii hirshabelle maalintii la dhisayay si sax lagu soo dhisi lahaa beledka hadda erboor mar ah roobado waa guricel ama dadkmaxamar hala joogo waxyaabaha ani aan ka fikira waxay tahay mustaqbalka intee la gaari karaa haddii waxaan si saxa lagu soo dhiso waxay gaari karaan in wax sax ay keenaan laakiin waxaas wax sax laguma soo dhiso waa qalad waxba kama jiraan waxaan qabaa aniga in wax la reform lagu sameeyo dib loo qaabeeyo tusaale waxaa ka mid a meesha qof markaa geysanayso qof waxaa la rabaa yaqaan developmentiga waxbarashada istaraatiijiyada dowladnimada qof yaqaan la rabaa laakiin haddii sanad kasto ilmo aanan waxaa laga yaba dadka meesha la keenay boqol kiiba shan inaynan aqoonin waxa la yidhahdo inaynan shahaado ayna haasane mid dugsi sare ayna haasane marka mooryaan jidka taagna haddii la geeyo meesha adeer waxaas wax jira maa walaalka in waxaas taageera maa waxa fiican dad caafimaad qaba waxbarashada yaqaan oo horumarka yaqaan inuu ii sheega taageera fiicnaa leh waa maasan tahay ugu dambeyn cigaal
anoo soo koob waay hadalkeyga marka haddii si waagii stateka hore oo laba kun lix iyo toban sistiinkii la dhisay dadka xildhibaanadan ugu matalayay had dadku ku matalaya oo micnihii la shaaciyey way kala duwan yihiin xag aqooniyan oo micnihii maadiyan xag maskaxiyan way kala duwan yihiin dad active oo maskaxdooda ay fiican tahay aqoontooda ay dhisan tahay oo heerkooga uu sarreeyo oo bulshada magac ku leh xitaa waxaa ku jira dad xildhibaanada federaalka soo maray xildhibaanada federaalka qaran soo maray waxaa ku jira dad saraakiil sarsare waxaa ku jira dad aqoon-yahano ah dad master degree wataa ku jira dadka hadda micnihii baarlamaanka labaad hirshabelle ka mid noqonaya marka all of them dadka hadda meeshan oo baarlamaanka labaad iyo dowlad goboleedka si hadda loo yegleelaya in la dhiso aad baan u soo dhaweynayaa fikirkayga wax fiicanaa meeshaas ka soo baxaya dad caafimaad qabo dad horumarka micnihii dadka geersiiyo inay kasoo baxaanaan rajaynaa insha allah waa maasan tahay ugu dambeyn
waxaan kusoo koobayaa waxaan kusoo koobaa barnaamijkaas hirshabeelle inaynan meeshaas waxba aynan kasoo naascadaanayn waxaysan noqon doontaa nimaa intuu ri qalaa layiri ri oo intuu qalay oo markuu qala suq wax kaga tawaayo markuu wax kaga tawaayo wuxuu yiri allow yaa maqaarkii inooga celiyo yiri hadda nimankaas la doorto naftu hataa waxay ka tegi doontaa yaa naga dhaafay barnaamijka meesha yaal sababtoo fanaa loo baahan yahay marka dad hir maamul aqoonsan fan lagu bixi karaa laakiin maamul aan aqoonsanayn fan lagu bixi karo hadalkii hore uu walaalka waxaa ka mid ahay dowladda ii sheegay way way taageersantah way ka aamusantah aamusan waxay ka mid tahay taageerada waqtigii dowladda ay ka hadli lahayd waa laga fikri haya ilaa hadda lama gaarin waqtiga laga hadli lahaa marka arrintaas maamulkaas hirshabeelle waa ogaa doonaa maanta hadduu ilaahi subxaana watacaala uu cimrigaan noo sii dhaaran waxaa ku aan fahmi doonaa inaan waxba ina ka imaanayn dib loo dhisi doono dib loo hagaaji doono reform lagu samay doono intaasa kusoo gabagayna ani
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhakhtarka weydii waxaa inoo haya ibraahim xasan daandurey
barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ugu yahay dhaktar yaasiin axmed nuur oo ah dhakhtar xanuunada guuda kana howlgala xarunta caafimaadka rajo ee magaalada muqdisho gaaska ayaa wuxuu ka mid yahay xanuunada dadka dhibaatada ku haya dhaktar yaasiin ayaa wuxuu ka warramayaa waxa keena gaaska iyo sida lasaga ilaali karo waxaa la yaqaahaa dheefshiidka xun magaca inuu saas ahaada waay qaaqbaa wax disbaabsiya la yaqaa qabo oo markaasi ku eg qaaqna waxay qabaan alsa qaaqna waxay qabaan gastritis intaba wax laga daawoobi karo gaasa hayo oon daawo aan iska wadaa wax macquula ma aha gaaska wuxuu u baahan yahay saddex usbuucoo isku xigto joogta ah in la daaweeyo kabacdii laba usbuuc oo dawagoona la siiyo qofka waa inuu ka tagaa haddii gaaska sida aan macnaheeda u naqaano uu yahay laakiin saddex sanaan qaba gaas iyo afar sanaan gaas qaba iyo kanaan qaba iyo wax la yiraaha ma jiraan dadka cunto waa dhibi karaan laakiin gaaska ansarka waxa la yiraaho waxaa keena bacteria helicobacter bilero la yiraaho waa la daaweeyaa nabarka markuu bogsoodana dabargoona la siiyaa marka wax la daaweyn kara waaya ma aha wax joogto ah oo iska taagan cudurka alsarka laleeyahay ama gastratiska laleeyahay cudurrada lagu kala qaado galmada ayaa kuwa tiro badan doctor yaasiin ayaa qaarkood noo sharaxaya horta lama soo koobi karo kan ugu badan waa kalaamidia midcaq xanuun oo keenaa cadawdoo qaldaha gabadhi galmadoo ku dhibaa waxaa ku xiga gonoreeya maba la baahaba gabdhaha maba yeeshaanba calaamad ninka calaamadu yeelanayo dhacaana ka imaanayo gabadha haddii aan siqbaakal iswaab wax liiqaha aan laga qaadin waxaa weeye ama hadda wayba sahlan tahay iswaab ayada inta iska soo qaado aan la fiiqinin waxaa weeye lama ogaanayo goongookaha ilmaha hadday ku dhashaan ayadoo qabtaan ilala-aan u keena waxaa la yiqaa ayad haddii oo ku daahana jilba xanuun iyo wax walba u yeel u keenaya waa waa zaa'idinaysaa ilma la-aana u keeni karaa waxyaaba hadda si dhab ah horta loo baahana ma aha anigu tiyada hadday tahay soomaalo idil daawada kalaamiyadeeda ah oo laba xaboo keliinoo la qaataa ku filan waa siin lahay gabar hadday tahana iskaba dhaafba goonakookaha waxaa laleeyahay galaha tada in laga fiiqiya waayo haween haddii ay kuu timaado ninka haddii uu ka sheegto kaada gumaysa iyo asna in laga fiiqiyo waayo galmada caafimaadkeeda wax u baahan waaye in laga shaqeeyo waxaa ku jira waraabowga hepataas biiga aan sheegayna waa laga qaadaa h i v-ga waa laga qaadaya gonoreyada iyo kalaamiyadeeda waa ka qaadaya tricomonas waa ka qaadaya bacterial vaginos wax liiqa waa ka qaadaysaa candida waa ka qaadaysaa wax sahlan ma ah waxyaabaha dadka loo leeya xeradaada ku ekow waxyaabaha baa wax sahlan ma aha runtii cudurrada faafa waa kuwa ugu daran qof cudur haya ayaa daawo loo qorayaa daawadii waxba kuma tarayso mid kale ayaa haddana loo qorayaa beriye kadib maxaa taasi keeni karaa hadda qaaxda waa naqaanaa maxaa liiqa n d r multi drug resistant aa liiqa waa la baaray daawadii inay resistant u tahay adkeysamo u leedahay waa la arkay culture haddii la sameeyo asna waa la arkaa dadka inuu daawo bixiyaa maaha asoon culture sameynin laakiin ama diagnoskiiyaa qaldan oo qofkii cudurka uusan qabina daawo kale laga siiyey ama dadkii waxbaan u kala socnayn dadka waxyaabaha la rabaa inay kala socaan waxaa waaye kasoo qaada waa bacterial infection at least qofka inuu samayn karo gram miste inta sameeyo oo dhihi karo ama gram negative waay ama gram positive waay maxaa yeele laba daawo oo kala duwan waayo laba daawo oo kala adag waayo waa samayn karnaa soomaaliya laakiin dhaqankaasi weli ma jiro sida aan u isticmaalayno sheebaarada xataa waxa aan gacanta ku samaysan karno reagenti badan u sameyna aa qaldan marka arintaasi arin waxaa waaye runtaa waa ka dhawaajisay daawooyinkii mataysa garayn karno laakiin waxa aanu samayn karno waa waxa garan isteen laleeyahay waaye gonoreyadaba aan ku ogaan karna in dadka haduu qufacayo xaakada inta laga qaado oo loo sameeyo garan positive miya mase garan negative waaye maxaa yeele kala khatarsan kala daawona duwan tan daawada ma fiicantaa ma fiicna miya i don't know daawo indianka keensana jananka keena india hal bilyan waayo jiniska hal bilyan kale waayo waxay samaysteen isku daaweeyaan anigu nafteeda waa qaataa dhikarna waa qabaa sukarna waa qabaa waana qaataa balaayana ma arko waxaan dadka ay sheegayaan daawadan saan waaye kan waaye boolbaqa ku jiro iyo ma arkin wallaahi ma aan arkin waa iska qaataa hadduu qofka oo wixii dhiiggii oo degi waayo naturally waxaa waa dhaktara u tegaysa ama daawo kaloo ku siinaa ama midkii inta iska joogtaa mid kale iska gadanaysa laakiin waxaan kala bixin karna maaha intaasi aynu joogto qaybtan barnaamijkeena weydiiya dhakhtarka oo marti ugu ahaa dhaktar yaasiin axmed nuur oo ah dhakhtar xanuunada guuda kana howlgala xarunta caafimaadka rajo ee magaalada muqdisho
aad buu u mahadsan yahay ibraahim xasan daandorey oo barnaamijka dhakhtarka weydiiyey inoo soo jeedinayay markanna nala dhegaysta heestan dabacsan ee dhegihiinna ku soo dhacaysa
gudcurkii madooba lagu meel maraayo indhuhu maadinayaan yartu waa magoolo waa misbaax janaado gudcurkii madooba lagu meel maraayo indhuhu maadinayaan ruuxay maamushaayo marwadiisa noqotanaa waxay muhatay laabtii oo muraadkiisa waa helay yartu waa magoolo waa misbaax janaado gudcurkii madooba lagu meel maraayo indhuhu maadinayaan yartu waa magoolo waa misbaax janaado gudcurkii madooba lagu meel maraayo indhuhu maadinayaan ruuxay maamushaayo marwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay ruuxay maamushaayo marwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay midigtow kuwaysta hadow hadow hadduu meel xun kaga tegin midigtow kuwaysta hadow hadow hadduu meel xun kaga tegin
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen cabdiqaadir maxamed mursal iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa tan iyo tan idaacadan idaacad lamida isugu iman doona waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
miftaaxii wadnaha bow mowlahayga siiyo dhig madowga beerkiyo waygu wada mushaaxdo waa malaayiginantuye miftaaxii wadnaha bow mowlahayga siiyo dhig madowga beerkiyo waygu wada mushaaxdo waa malaa'iginantuye ruuxay maamushaayo marwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay ruuxay maamushaayo marwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay midigtow kuwaysta hadow hadow hadduu meel xun kaga tegin midigtow kuwaysta hadow hadow hadduu meel xun kaga tegin